dalkiidinka qarsiway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsiway kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqfrad iyo hacdaada idin soo goriyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraysyada
abwaan madhaafe weriya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow allow naf anaa islaama adaa iblays ilaa aqoono agoonka baade ayeeyo gowra ayaa tihiine allow nakiin dhaafiis mar kale kulan wacan wanaagsan waa habnimo khamiisa jimca soo gelayso taaradana ku aastaysan tahay sideed iyo tobanka bish toddobaad sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aan kuu haya waxaa qayb ka noqon doona maamulka somalilan ee si kol uga hadlay guddigii dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo xubno ka mid aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayay ku eedeeyeen inuu beel maray awood qiisiga beelaha soomaaliyeed faafaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona wakiilka qarmo midoobey ee soomaaliya maanta baydhabo ayuu gaaray wuxuu la kulmay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen waxyaabahay ka wada hadleen faafaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doona muuse biixi cabdi safiirka midooda yurub maanta waxay ku kulmeen hargeysa waxayna ka wada hadleen wadahadlada dhowaan u furmi doona dowladda federaalka iyo maamulka somalilan hadallo ay jeeshan ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doona faahfaahin darada ayaa ka soo baxay sagaal xoogan oo al-shabaab iyo kooxid macawsida ku dhex maray qaybo ka mida gobolka hiiraan ma dhaba in degana al-shabaab gacanta ku hayeen kooxda macawsida ay u gacan galeen marka mana yeelayno mana qaadan doono annaga dadka deegaanka waxaan anaga aan u danqanayna dadka deegaanka ama awiirtooda ama hadaladooda waxyaabaha kale caaw barnaamijkan aad ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona shirwado adag ayaa la hordhigay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada jubbaland waxaad dhagaysan doontiin xogo ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa dilna cus ka soo saaray xaaladda ammaan magaalada caasimada ee muqdisho waxay ka degayeen qaraxyo ku jira muqdisho hadal ay soo jeesteen ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa maanta xil ka qaaday wasiirkii wasaaradda maaliyadda hirshabelle kadambereyti kasoo baxda xafiidkiisa sababta xilka lagu ceeshay ayaan xog idinka helnaa barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbi doona wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri wuxuu habeenkii xal hadhuusanore uga dhawaaqay koob iyo toban xubnood uu sheegay inay ka shaqayn doonaan shirka dibshisiinta oo lagu qaban doono magaalada dhuusamare ee caasimada galmudug qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee deegaanada galmudug qeelaan ayay ka muujinayaan faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doonaa qodobada aynu kusoo kornta barnaamijkan ku jirna ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka sidoo kale waxaa ku dhegeysan doontiin xubinta aadka xisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka wax ku dhegeysan doontiin heesta barnaamijka waxaa soo sar halkaana ka tegi doona anigoo xasanaan saaxiibka iyo cumar axmed barhaam saxeefa ayaa barnaamijka ii farsameynaya waa mar kale iyo xolashada waraysyada
miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku ji waayahay kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada sanrebe caasimada galmudug habeenkii xal ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa dhusamare uga dhawaaqay guud uu sheegay inay ka shaqayn doonaan qabaqaabada shirweyne dibshisiineed oo lagu qaban doono magaalada dhusamarebe caasimada galmudug guddigan uu magacaabay cabdi maxamed sabriye ayaa wax ka kooban yihiin koob iyo toban xunood oo laga soo kala xulay koob iyo tobanka bilood ee degadegnada galmudug iyo xubin uu sheegay cabdi maxamed sabriye inay ka socoto wasaaraddiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada samri caasimada galmudug ayaa warbaahinta u sharaxay magacyada guddigan u magacaabay iyo shaqooyinka ay qaban doonaan بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله walalayaal sida aada ula socoteen muddo hadda bil dhow dhowa ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ka waday isaga iyo wafdi uu hogaaminayo dowladda federaalka in arrimaha galmudug oo xoogaa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan u cakirmay in wax laga qabto dadka la heshiisiiyo doorasho cusubna la qabto si maamul ugu dhismo dowlad goboleedkan maamul goboleedkaas cusub oo la dhisaayana uu noqdo midkii bedeli lahaa maamulkii taariikhda afarta julaay uu dhammaaday mandatekiisi ra-iisul wasaaruhu galmudug wuxuu kala hadlay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin saddex qodob qodobka koowaad oo ahaa qarameynta ciidamada deegaanka jooga iyo in lagu soo kordhiyo ciidamo federaal ah ujeeddaduna ay tahay in la sugo amniga haddii ay tahay doorashooyin iyo dib u heshiisiin in lagu qabto galmudug magaalo madaxdeeda dhuusamareeb qodobka labaad carabkana waa ku dhuftay waa arrinka dib u heshiisiinta waxaa laga shaqaynayay in barnaamij laga hirgeliyo halkan dib u heshiisiineed la isugu keeno dhammaan beelaha dhaqanka iyo cid walboo nufuud ku leh arrimaha galmudug halkan la isugu keeno lagu heshiiyo heshiiskaas kadibna loo gudbo qodobka saddexaad oo ah doorashada arrinka marka caawa aan rabo inaan ka sameeyo war-saxaafadeedkan waa qodobka labaad oo ah arrinka dib u heshiisiinta sida la isla gartay waxaa la rabaa in lagu qabto waxaa la qorsheeyey in lagu qabto magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusmareeb ee aan hadda idinkala hadlayo shir dib u heshiisiineed marka war-saxaafadeedka aan idiin akhrin doono waa wareegto wasaaraddu ka soo saartay arrimahaas u diyaargarowgooda dhexgalkooda iyo dhammaystirkooda intaba bismi illahi raxmaan araxiim dhismaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu dhegaystay talabixinta mas-uuliyiinta galmudug ku masila golayaasha qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed markuu dhegaystay dhaqanka culimmada waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer galmudug markuu arkay baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo isu soo dhoweyn dhex marta shacabka galmudug si loogu diyaariyo inay wada dhistaan maamul dowlad goboleed oo ay u dhan yihiin markuu tixgeliyey heshiisyadii siyaasadeed oo ay wada gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug isagoo ku baraarugsan in la joogo waktigii la dhisi lahaa maamul dowlad goboleed galmudug oo bedela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday isagoo dareensan khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan maamul la isku raacsan yahay wasiirku wuxuu go-aamiyey markuu intaas arkay qodobka koowaad dhisidda guddi qabanqaabo in la dhiso guddi qabanqaabada shir in la dhiso guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiineed oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug fadhiga shirku wuxuu noqonayaa magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodobka labaad tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka koobaan wuxuu ka koobnaanayaa labiyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha degan dowlad goboleedka galmudug marka lasoo dhammaystiro xubnaha guddigu waxay isku waxay iska dhex dooranayaan kow guddoomiye labo guddoomiye ku-xigeen saddex xoghaye howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow labo maxamed nuur gacal saddex aadan cusmaan xuseen afar maxamed maxamuud gacma dheere shan cabdikaafi maxamed maxamuud lix xasan maxamed jimcaale toddobo ambasadhar cabdi xaaji liibaan dhabancad sideed faadimo axmed caalin curooji sagaal cabdi maxamed jaamac toban mahad aadan guuleed kowda toban cabdulaahi aadan xaashi labiyo toban sahre coraad cabdi qodobka afraad ee wareegtada guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug waxay u xil saaran yihiin xiriirka beeraha soo ururinta iyo isu keenidda ergooyinka beeraha ku matilaya shirweynaha baadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha galmudug qodobka shanaad guddiga waxaa la howlgelaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo si siman ula shaqayn doonta guddiga qabanqaabada shirka iyo shirweynaha labadaba qodobka lixaad ee ugu dambeeya waajibaadka shaqo ee guddiga qabanqaabada iyo xoghaynta wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga iyo xoghaynta labadaba wada shaqayn wacan iyo guul insha allah waxaa saxiixay wasiirka arrimaha gudaha taariikhdu maanta ah toddobiyo toban bish toddobaad laba kun iyo sagaal iyo toban
durbe guddigaasi la magacaabay waxay dhaliil ay kala kulmeen qaar ka mid a beelaha soomaaliya ee degadeganada galmudug iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya magaalada tancabuduaq waxaa maanta kulan ku yeeshay qaar ka mid a ee waxgaradka deegaanka waxayna uga soo horjeesteen guddigaas uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshisiinta shirkan ayaa shanwadayaasha dhaqanka magaalada waxay sheegeen inuusan qusaynin guddigaasi looga dhawaaqay dhalisarar islamarkaasna waxay sheegeen iska qaybgeli doonin wasxaafeed ayay kasoo saareen waxaan wasxaafeedkaasi warbaahinta u akhriyey xubin ka mid ah xubnihii ka qaybgala shirkaasi looga soo horjeestay guddigii uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibdhisinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya bismiillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan kasoo jeedinaynaa war-saxaafadeed ka soo baxay golaha guurtida degmada caabudaad wuxuuna u dhacayaa sidan bismillah ujeedda golaha guurtida beelaha sade iyo dib u yegleelidda galmudug kadib safarkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ku yimid magaalada caabudwaaq kaas oo kula kulma oo kula kulamo kala duwan kula yeeshay golaha guurtida siyaasiyiinta culimaaodiinka waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu yimid isaga yimid degmooyinka caabudwaaq balambal dhabbad bangeelle ayaa waxay si qoto dheer ugala hadleen tabashooyinka ay ka qabaan aas-aaskii galmudug iyo cadaaladdarradii lagu dhisay kadib dood iyo falanqayn dheer wuxuu ra-iisul wasaaruhu garwaaqsaday in dhammaan tabashooyinka beelaha sade ay ka qabaan galmudug yihiin kuwo sax ah wuxuuna ballan qaaday in galmudug cusub oo aan sadbursi lahayn la dhisi doono lagana fogaan doono wax kasta oo burbur iyo khilaaf hor leh keeni kara ama uga dari kara xaaladda xaaladda galmudug islamarkaana go-aanada kama dambaynta ah kama dambaynta ah uu ka talagelin doono haddaba waxa ayaan darro ah in ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaruhu hareer maray dhammaan wixii la isku ogaa uuna qaatay go'aamo ay ka mid yihi go-aamo ka mid ah kuwii horseeday ismaariwaa ismariwaagii iyo burburkii horay u ragaadiyey galmudug meeshay taalana dhigay sida waxa lagu magacaabo koob iyo toban beelood sidaa daraaddeed golaha guurtida beelaha shade markii uu uu cad- cad- markii ay u caddaatay in ra-iisul wasaaruhu rabo inuu galmudug ku dhaweeyo wi- ku daweeyo wixii ay horay ugu burburtay markii ay arkeen in uusan waxba ka soo qaadin wax tixgelin ahna siinin cabashooyinkii iyo qoraalladii ay u gudbiyeen markay yaqiinsadeen in awood qaybsigii beelaha ee awalba dulmigu ka jiray lagu sii xadgudbay sida in soddon iyo shan xubnood oo ka mid ah siddeetan iyo sagaalkii baarlamaanka galmudug loo qoondeeyey kooxda dhuusamareereed ee uu axmed ninka la yidhaahdo macalin maxamuud hogaamiyo ayay golaha guurtida beelaha ee sade go'aansadeen qodobada soo socda kow in aanan ka mid ahayn waxa loogu yeero koob iyo tobanka beelood ee, koob iyo tobanka beeleed ee halbeega halbeegna ayan u noqon karinin wax qaybsiga galmudug labo in go-aan kasta oo la qaato lagana soo talagelinin uu yahay mid aan iyaga qusaynin sida magacaabidda guddiyada dib u heshiisiinta magacaabidda guddiyada doorashooyinka soo xulidda xildhibaanada golaha gu- gola- ee, gola- golaha doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta lagu qabanayo gabagabadii iyo gunaanadkii waxa waxay ugu dambayntii wuxuu golaha guurtida beelaha sade farayaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee heer federaal xildhibaanada iyo wasiirada heer dowlad goboleed siyaasiyiinta culamo-awdiinka aqoon-yahanka ka soo jeeda deegaanada waqooyiga galgaduudeed in ay ku yimaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan laga bilaabo maantay oy taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka aad iyo aad baa umaad wayahay kula wanaagsan ayaynu leenahay barnaamijka xulashada wadaysada ayaad dhegeysaneysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya Ee, sidoo kale waxaa kasoo horjeestay guddigaasi ee xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan axmed macalin faqiih oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu ku dhaliiliyay habka loo magacaabay xubnaha guddigan qabaqaabada shirka dibrosinta ee galmudug oo xalay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibrosinta uga dhawaaqay dhuusamareeb xildhibaan axmed macalin faqiih waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha mar walba uu soo saaro go-aano iyo warqado sida xukuumadda rabto loo soo saaro islamarkaasna xubnaha guddigan ay yihiin kuwo intooda badan ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qiiqi wasiir sabriye waana ishabfaraya wasaaraddeesana waxay noqotay mid warqadaheeda sida la rabo wax looga qato guddiga dibrosinta galmudug lagu sheegay marka laga reebo dhowr qofood intooda badan wax ay ka tirsan yihiin xafiiska ra-iisul dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre mushaarna ay ka yihiin axmed macalin faqi sidoo kale waxa uu shaki geliyey guddigaasi ay ka shaqaynayaan nabadaynta galmudug waxa uu sheegay in yihiin kuwo ka shaqayn doona danaha ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo keliyahay deegaanada galmudug ma galmudug ganaheeda ayay ka shaqaynayaan mise danaha xasan cali kheyr oo keliyahay galmudug waxaan rajinayaa inaysan horseed u noqon kala geynta dadka galmudug ayuu hadalka saraaciyey axmed cali faqi axmed cali faqi oo dhaliil usoo jeedinaya guddigii looga dhawaaqay dhusamare islamarkaatana sheegay ma ka shaqayn doono shir dibjosiinad oo dhowaan beelaha degadeganada galmudug uga furmi doono dhusamare waxaa dhankooda ka soo horjeesta waxgaradka magaalada xeraale ee gobolka galgaduud waxayna sheegeen inaysan ku qanacsanin guddiga uu magacaabo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibrosinta kaasoo la sheegay inuu ka shaqayn doono shir dibrosiineed oo dhowaan laga furi doono magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wayahay kula wanagsan ayaynu leenahay barnaamijka xulashada wadaysada ayaa dhegeysaneysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya waxaan goor idiin soo gudbi doonaa ee, dhaleeceyn uu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu kala kulmayo ee, guddigii uu usoo magacaabay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo xubno ka tirsan golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ku dhaliilay inuu baal maray awood qeedsiga soomaaliya balse waxaa markaan ku hormarnayaa ee, gobolka hiiraan wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxa ay sheegayaan in deegaanka la luuq jira oo gobolkaasi inay ku dagaalamaan rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo koox la magaca baxday macawisleyda oo ka dagaalamta qeybo ka mid a gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan qaar ka mid ah horjoogayaasha maawasleeda oo la hadla radio v os waxay sheegeen in dagaalkaasi ayagoo ay ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka loog jirow ee gobolka hiiraan kadib cabasho uga timid shacabka iyo gaadileyda ka timaada dhinaca gobolka dhexe ee soomaaliya taliyaha kooxda maawasleeda ee ka dagaalanta shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan maxamed cali sakiin ayaa raadiyaha cadaado caawa u warramay walaalo horta waxaan dagaalku wuxuu ka dhacay meel la yidhaha luuq jeelow ma garat waa gartay oo gobolka hiiraan ah oo calshan degmada beledweyne hoos timaada marka dhowr iyo labaatan kilomitr ee luuq jeelow u jirtaa ee waxaynu ogaa dadka dhanka bariga ma garat markan iyo walaalo anaga waxay ku haysteen horta halkaas gawaarida gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryarka ee waxay kusoo rogeen aan ku dhaca cashuur ma garat waa gartay niyo wacanshuurta maadaama ay kusoo rogeen anaga gawaari taag gawaari taagnada meesha lagu baakimay oo gawaaridii dadka iska lahaa iyo darawaliintii waday furaha laga qaatay ayaa jirta oo labaatan maalmood meesha tiila marka niyo anaga warbixin baana soo gaartay ribood baana soo gaaray riboodkii adoonna soo gaaran waxaa noo suurtagashay inaan gaadiidkii inaan al-shabaab aan ka raacbayno ma garatay oo ayagan aan aan gal raacbayno gaadiidkiina aan usoo amar bixino beledweyne waa gartay waa gartay dagaalka saaka miyaad ku qaadeen mase annagaa ku qaadnay annagaa ku qaadnay annagaa ku qaadnay oo annagaa ku qaadnay oo meesha la yidhaha luuq jeelo waaye oo dhanka qoraxsan ay ku taalla ma fahantay ay ugu taalla ma garatay oo beledweyne ma garatay marka wax khasaara miyaa ka dhashay dagaalkaas al-shabaab aa ku qaadeen ha wax khasaaraha ka dhashay wax khasaaraha ka dhashay walaalo waxaa dhacday nin maxaabiis ah oo maxaa iyaga maxaabiista ugu jiro xabsiya oo maxaabiis oo iyaga ay haysteen xabsiga ay u tagtay xabsiga waa gartay laba al-shabaabna waa dilna ma garat waa gartay
annagana labaa naga dhaawacantay ma garatay oo macusleyda niyo todobaatan iyo dhowr qofoodna waxaan ka qaadna oodbaan ka qaadnay oo maxaabiis ah ma ma fahantay oo luqjilo dadka deegaanka xoola dhaqato badnaa weliba ma niyo saasay wax u dhaceen saddex nin oo annaga markii horeba taarget noo ahayo oo qolooyinka amniyaadka oo iyaga u shaqeeyo reere madax jiri ahna waa soo qaban oo markii horeba barte carsha muhiimadan gaadiidleydan waxa noogu muhiimsana nimankaas inaan soo qaban ma garata nimankan ku guuleysan ayagoo jiifa waa gartay marka adinkiyaa in la soo wadaagay in deegaanadan al-shabaab ay ku sugan yihiin xogta waxaa nala soo wadaag nala soo wadaaga dad kala duwana nala soo wadaaga ma garata media inaan ka sheegana ma jeclo ma garata oo annaga nala shaqeeya waa gartay niyo xogtina waa lagu guulaystay mar bayna soo gaartay xogtaas mar labaadayna soo gaartay mar saddexaadna howlgalkii baan ku qaadna ma garata waa gartay niyo taargetka wuxuu laba laba qaybood oo iskugu jiray qaybna waa qaybtaas gaadiidkaas la haystay oo la haystay oo oo meesha lagu haystay oo lacagta badan awal boqol doolar gaadiidka aysan qaadi jireen baabuurta waaweyn laba boqol iyo konton ay ka dhigeen gaadiidnida waxay dareemeen culays aad u weynay dareemeen ma dhiibi karnay dheheen marka niyaho iyo xogtaa kale oo saddexdaa nin waa amniyaadka oo ayaga u shaqeeya ma garatay oo deegaanka ku sugnaa oo deegaanka aad looga yaqaan ma garatay waa gartay hadee labadaas xogaa noo muhiimsaneedan ku dhaa weliba xogtan amniyaadka noo muhiimsanaa ma garatay oo waa ayago ayagoo markay shalay shalay aan howlgalka qaadna rabnay howlgalkii shalay mid baa joogay labaa marka in ay saddexdood isku yimaadeen aan sugayno marka waana ku guulaysan waana soo qabana ma garatay waa gartay deegaanka aad al-shabaab kala wareegteen isla markaana aad ku weerarteen magaciis luuq jeelo lira luuq jeelo luuq jeelo
waa gartay marka deegaanka midbeecay intay al-shabaab maamulayeen muddo badan ay maamulaayeen dhowr sana ay maamulaayeen ma garat haddana iyo haddana ayagana ma joogaan annagana ma joogno annaga howlgalkii baan kushaysan waa qaadnay howlgalkiina deegaanadii aan ka imaanan aan dib ugu noqonay waa ayagana ma joogaan ma fahanta hadda annagana ma joogaan labada dhinac wax jooga male ma garat waa garta taliya marka deegaan muddo sanadaha al-shabaab maamulayeen sidee ku dhacday inaad si fudud aad ogala wareegtaan
hadda annaga horta waxaan nahay ma garatay jihada iyo calshaan dhanka naga ilaa jihada ay naga ilaalinayen horta annaga waxaan ka jirnaa dhanka bariga ma garat waa gartay jihadii ay naga ilaalinayen maahan waxaan ugu imaanaan ku dhahay dhabar jibin aan ugu imaana dhanka horaxsan aan ugu imaana ma garatay meel ayna ka filayn waa gartay howlgalkan howlgal wuxuu ahaa yacnisaan bil iyo maashaada lagu lagu la qorsheynaya ma garat waa gartay marka niyo waa midba ayaga layaab la noqoto oo layaab la noqoto oo aad la yaabeen ma garata meesha annaga kasoo weerar tagnay sideed iyo toban sideed iyo toban control ayaa ku tiilan kudha ayaga leeyihin ma garata aha
niyo marka annaga shaxdaan ciyaarno iyo ayaga shaxda ciyaaraan ciyaaraan waa kala dheeriin ma garata wax isku dhowna ma aha waa gartay hadda deegaankan annaga ee gacanta ku qabsanay ee xabsigii ee xabsigii ee xabsigii oo ayaga ee maxaabiista dadkay ku haysteenna waa waa ka sii daynay ee farxadkooda waa kala carareen gaari cabdibilo oo dhashiko oo meeshii joogta waa kasoo qabsanay ma garatay oo oo ee lugjeelow deegaankaas weligiis baa weli jira ma garat marka hadda ma laga cabsi qabaa in al-shabaab ay idin soo weeraraan mar kale dagaal halkaasi un ku dhex mara
maya maya maya maya annaga waa isku filanaa ma garat waa garta annaga haddaanan isku filnay inaan ku dhahay meela ay joogaan dee deegaanada joogaan annaga ma dabaansanay inaan ku dhahay annaga haddaan cabsi ayaga xaggooda aan ka aan ka qabno maba weerarleen weerarka ku xaalaan qaadeen ma garat waa garta marka mana yeelayno mana qaadan doono annaga dadka deegaanka waxaan annaga aan u danqanayna dadka deegaanka ama awiirtooda ama hadaladooda insha allah wixii dhiba ayaan ee, aan ka aan ka dulqaadna ma garata mana yeeli doono dadka deegaankayna annaga oo u danqana annaga shacabka ayaana xakum ma garatay oo maamulan waa unaha ma garata deegaankaada al-shabaab ay kala wareegteen saakay haatan yaa ku sugan
xiligaan hadda aan kula hadla oo saacadda ay ku aadan tahay magaratay lix saac ma garatay laba iyo tobankii marka waxa ee, wax ilaa hadda ku sugan mala saacada soo socdan inay yimaadin waa laga yaabaa laakiin ilaa hadda wax ku sugan mala ma garatay xitaa waa wici karta dadka deegaanka marka waxaa usaatay waxay u dhaceen gaariga hadda cabdibilahana waa kasoo qabsanay ee, laba ee, laba qoyna waan kasoo qabsanay oo ahaata forty seven iyo gaarigaas ee, de- mishiinkaasana mishiinkii iyo gaarigii oo isku xirna alxamdulilah ma suurtagelay ma- marka waxa laalo wixii nagu yimaado howlgal oo nagu yimaadana annaga jilibkaan u duugayna mana yeeli doono mana qaadan doono dadka deegaankeena in la dulis maxamed cali sakiin oo ah horjoogaha koox la yidhaha macaslida oo ka dagaalanta qeybo ka mid ah ee maamulka hirshabelle ayuu kaasoo sheegay in dagaal culus ay la bilan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaan la yidhaha luqjin oo ka tirsan gobolka hiiraan maamulka jubbaland ayaa markaan naadaya guddiga madaxa banan ee xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa maanta waxay soo bandhigeen sodolka diiwaangelinta iyo shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada ee jubbaland qoraal ay soo saareen guddigaas ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabanayso maanta oo khamiis ah ay kuna eg tahay labaatanka bishan sidoo kalena musharax kasta oo xafiiskiisa guddigaasi keeno dukumiintiga shuruudaha kale ee looga baahan yahay kow iyo labaatanka ilaa laba iyo labaatanka bishan sidoo kale shuruudaha musharaxiinta u taagan xilka madaxtooyaha jubbaland ayaa waxaa ka mid ahaa musharax ragga ah oo inu bixiyo lacag diiwaangelinta oo dhan soddon kun oo dollar halka musharaxiinta dumarka ahna laga doonayo shan iyo toban kun oo dollar lacagtaas oo sheegeen guddiga doorashooyinka in aan la soo celi doonin shuruucda la hordhiga musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtooyaha jubbaland ayaa aada u adag waxaana ka mid ahaa qodobo laga soo qaatay dastuurka jubbaland oo dhigaya in musharax walba ay soo jeediyaan ugu yaraan toban xubnood oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasna ka hor hadajeedinta musharaxiinta madaxweynaha uu keeno iyaga oo qoraala sidoo kale qodobada kale ee shuruudahaasi ay soo saareen guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa waxaa ka mid ahaa musharax inuusan qabin xaas aljinib ah islamarkaasna uusan guulsan karin haddii uu ku guulaysta inta xilkaas uu hayo qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtooyaha jubbaland ayaa durbo ka jawaabay waxayna sheegeen in jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka jubbaland ay u cantoomeen islamarkaasna waxa ay soo saareen aysan ahayn wax macquula xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtooyaha jubbaland islamarkaasna qeybka ah xildhibaana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sirjiras maanta ku qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sidan sheegay inta saaxiibadu sheegeen faahfaahintu way ka badan badnaan dooni kartaa laakiin qodobada aan rabna in hoosta laga xaqiiqo waxay tahay jubbaland doorashaa la rabaa inay ka dhacdo mana aha meeshii koowaad ee doorasha ka dhacdo soomaaliya meelo badan bay kasoo dhacday hadday tahay federaalka iyo hadday tahay dowlad goboleedyada doorashooyinkuna si ay u dhacaan iyo habraac la dhacaya baa jira waxaan rab- waxaan rabnaa inaan hoosta ka xaqiiqno doorashada hadda jubbaland ka socota inay guud ahaan dabamarsan tahay nooca doorashooyinka soomaaliya waxaan rabnaa inaan xaqiijino doorashadaas inay afduuban tahay una afduuban tahay eh, ninka madaxweynaha ka ah jubbaland ee xilkiisu hadda dhammaaday hadduu murashax yahay inuu murashaxiinta ka mid noqdo la doonayo hadduusan murashaxayn inuu banaanka istaaga la doonayo inay u afduuban tahay inay u afduuban tahay broceskii oo dhan hadday tahay furitaankii baarlamaanka iyo habraacyadii la raaci lahaay oo dhan inay afduubki jiraan oo si cad u afduuban yihiin waxaa muuqata odayaashii dhaqanku inay afduuban yihiin waxaa muuqata nidaamkii security-gu inuu afduuban yahay waxaa muuqata shuruucdii oo dhan in laga booday oo si shaksiya barnaamijkaas eh, qof ugu adeeganayo waxaan rabnaa taas soomaaliya maanta nin intuu isagu meel istaaga u horraba samaysan karaa ma jiro cid aad balaysaana ma jirto kumana suurgelisa laakiin waa wakti lumis iyo qarista qabanimo iyo wax burburin waxaan rabnaa inaan ku soo celino doorashadaasi dariiqa ay lahayd odayaasha dhaqanku ay u madax banaanaadaan qoys waliba tirada uu leeyahay inuu la yimaado oo halkii kusi hal qof loo socdo oo maxaan ku idhaha odayga soo qorayaa u muuqdaa kii saxda ah laakiin odaygani waa diidan yahay iga tuuro midkaas baadiye iga keena hebel ii soo qor waxaan ognahay baarlamaanka jubbaland soo bixidaa liiskiisa inuu qoray lana rabo in lagu dhawaaqa labada maalmood ee soo socda odayaasha la xaraynaya waxba kama jiraan furseedka la marinaya bega waxba kama jiraan odaya liiskii baarlamaanka jubbaland waa qoran yahay mar dhowna waa la soo saaraya isagoo wa furseedka la marin taasoo looga jeeda in lagu khaldalgeliyo oo lagu carqaladeeyo doorshadaas waxaana ka shaqeynaya dadka hadda hawsha gacanka wax la aqbali karana maaha waxaan rabnaa in aan u soo jeedino beesha caalamka iyo dowladda federaalka adduunka marka la tartamaya dadka tartamaya dad arbitra udhexeeya jira annaga waa tartamaynaa haddaan tartamayna arbitra inoo dhexeeyey waxa weeye guddiga doorashada odayaasha dhaqanka dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka oo soomaaliya caawisa waxaan rabnaa haddii kuwaasi ay shaqayn waayaan waxaa dhacaya isdhexyaac waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka oo bilowgii ah ee rasmigaa in la siiyo xuquuqda ay leeyihiin oo ah inay qofkay raba soo galaan ayagoo beenahooda la tashanay waxaan rabnaa in dowladda soomaaliya iyo caalamka ay korjoogto ka noqdaan oo wixii khaldan haddaan anagu khaldan ahayna qabtaan haddii cidka guddiga doorashadu khaldamada ay qabtaan haddii odaygu uu maxaan ku idhaahdaa ka leexda dariiqda loogu talagalay ay qabtaan oo kii midaan ahayn la raba in wax lasoo qoro haddii ay maxaan ku idhaahdaa maamulka meesha jooga isku dayaan inay shaarkooda iyagu sashaarka isku cabiraana la yidhahdo maya kan idinka ma tooranaysa mid dadkoo dhan u wargeli karo qof kasta mid u geli karaa la rabaa in lasoo qofka ugu yariyo qofka ugu yari raallina lagu wadayo guddiga doorashada guddiga doorashada habraaci ay ku yimaadeen annagoo aragna inuu dhinac marsan yahay ayaanu nini daseeqofka doorashadu kasoo taabanaa laakiin hadda waxaa muuqata inay dhexdhexaadnimada lumiyaan iyo inaan ku kalsoonaano ina lumiyaan waxaan rabnaa mar hadday kalsoonidii lumiyeen borseedka ma hogaamin karaan sidaasi darteed guddiga doorashadu labay mid noqonaysaa in ay dib ugu laabtaan maxaan ku idhahdaa inay inay inay noqdaan dad wax lagu kalsoonaan karo oo kalsoome la yimaadaan iyo in aysan weli karin doorashada macnaheedu waxay tahay waxaa la hayaa wax cad oo idinka midio aad haysaan oo guddiga doorashada qaar ka mida guddiga doorashada o dhan ma wada qaar badanna diba ku jira laakiin in qaarkood ay ka tallaabeen xadkii guddinimo oo ah doorasho midda kale guddi doorasho decision maker maa go-aan ma gaadhaan iyagoo aan ka ahin natiijada soo baxday waa facilitators waxbay waxbay hagaajiyeen hebelo waxaana kaa qaldan hebelo waxaana ku hagaagsan waxayna isku hagaajiyaan laakiin iyagu ma go-aamin karaan qofka xildhibaan noqonaya ma go-aamin karaan odaga wax soo qoraya ma go-aaminayaan tirada la soo qori doono ma go-aaminayaan maxaan ku idhaha qaabkaas oo dhan qodobada kale cajiibka ah waxay dhaheen doorashada madaxweyne waxay dhacaysaa afar iyo labaatanka ilaa soddon iyo kow waa toddoba cisho toddoba cisho doorasho madaxweyne oo socota way gadabaan maxaa looga jeedaa waxaa la rabaa in la yidhaha doorashada madaxweyne waxay dhacaysaa shan iyo tobanka bisha august waxay bilaabanaysaa sideedta subaxnimo in la yidhahdo oo qoqoli kusoo talagao laakiin afar iyo labaatanka ilaa soddonka soddonkay dhici doontaa ma sagaal iyo labaatankaay dhici doontaa mise macnaheedu waxay tahay warasharinta magaalada iska joogta in la yidhahdo doorashada waa la qabtay in la yidhaahdo ujeedka looga jeeda waa intaas oo warasharintii joogalayaa doorashadii waa la qabtay oo waa dhacday hebel baa guulaysa taana ma suga gelaysa qodobka kale ee ah meesha doorashada lagu qabanayo meesha doorashada lagu qabanayo waa inuu qof kasta oo murashaxa murashaxiintu ma aha mid murashaxiinta madaxweynaha keliya waxaa jira kuwa aan hadli karin oo raba inay xildhibaanna noqdaan oo raba haddii hadlaan ka baqayo in xildhibaannimada laga reebo annagaa u hadlayna waxaa rabaa meelay ku qanacsan yihiin huquuq way leeyihin waxaa rabaa adag wax soo qoraya meelay ku qanacsan yihin waxaa rabaa anaga meelaan ku qanacsanna ma aha meel halka kulagu ku qanacsanya annaga jubbaland kama baqayno ciidankeena waa ku kalsoonnahay deegaankeena waa ku kalsoonnahay haddana doorashadu waa ka duwan tahay waa inay noqoto meel lagu wada kalsoon yahay oo dadku uu wada arki karo sidoo ku socdaa oo beesha caalamku ay korjoogto ka noqon karto ma rabna inta la yidhaahdo oo hebel baa lagu qabanaya wixii oo dalcad xasi ka dhacay oo kale inay ka dhacaan ma rabno waa in laga taxadaraa oo maxaan ku idhahdaa laga diyaargarooba qodobka ugu dambeeya oo aan raba inaan hoosta ka xariiqo waxay tahay haddii intaasoo dhan indhaha laga qabso waanan ignay beesha caalamka waxaa ugu dambeeyey xogeeyihii ninkii qaramada midoobey madaxda ka ahaa james wan oo tegay dadka wixii uu ka hadlay waa laga beeshee wax ka duwan baa laga hadlaya waa cadda hay-ado badan baa tiri haddii doorashadaasi dariiqeeda lagu soo celin waayo oo ay free fair and safe election noqon weyn murashaxiintu xaq waxay u leeyihiin odayaashii dhaqanka oo la socda bulshadii jubbaland oo sagaashan iyo sagaal boqolkiiba isbedel doona meel alla meeshaas maynaan doorasho ku qabsano madaxweynaha nala ku doorano oo raalli la jiro cabdirashiid maxamed xidig oo kamid ah bilaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaasaha oo maantay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sida aad ku qabsatay markaasna sheegay in uusan qusaynin shuruudaha ay soo hordhagan guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland magaalada garowe caasimada puntland waxaa maanta ee kulan ku yeeshay golaha wakiilada maamulkaasi waxayna ku ansixiyeen hanti dhowraha ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha puntland sayd cabdulaahi deni furitaankii kala fadhigaasi waxaa khudbad ka jeedashay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed doobadaareed wuxuuna sheegay in ansixinta hantidhowraha gudi maamulka puntland ay u codayeen xildhibaano badan islamarkaas sidaas ansixu ku yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan qirayaa inuu codkii kalsoonida ahaa helay waliba si fiican uu helay gudoomiyaha cusub ee hantidhowrka guud ee dowladda puntland gudoomiyaha cabdirasaaq in sha allahu garsoorihiina waynoo joogaa waxaynu ku xejin doonaa dhaartii haddii allah wadare ogolaado dhaar xileedki intaanu dhaarta xilka gelin insha allahu gudoomiyaha gudoomiya markii hore dee congratulation insha allah mahasha xasaaradii golaha wakiiladaas oo ahaa shaygii ugu muhiimsanaa shaqada marka xiga waxaa xasaanada lagu siiyey golaha wakiilada ay xasaanada ku siiyaan dastuurka ayaa ku siinaya qodobka labaad wuxuu yahay in aad u hogaansantid sharciga oo keliya oo shaqadaada aada si buuxda oo dhammaystiran aada u qabsatid adigoo aan cidna uga hamranaynin shaqada lagu dhiibana waa shaqooyinkii ugu muhiimsanaa dowladda waa ilaalintii hantida ummadda waa ilaalintii hantida qaranka waa ilaalintii dhaqaalaha dalka dalka dhaqaalihiisa hadduu hagaago shay musuqmaasuq la yidhaahdo meesha laga waayo wax walba waa toosayaano waa la helaya cadaalad baa la helayaa midnimaa la helayaa maamul wanaagsan baa la helayaa ummadoo xaquuqdooda hesho baa la helayaa waxa weeye marka kulli waxay isku soo biirsubanayaan hadba sidaa aada u shaqaysa mid dhallinyaraadaa tahay aqoontaada hadda waan dhegeysanayna oo kolba dee shaqada waxa badan baad ka ogta oo ka taqaanaa waxaan anagoo golaa baarlamaanka asaaka xasaanada kuu siinay inaanu ku kalsoonahay shaqada insha allahu inaad gudan kartid kana soo bixi kartid waxaan rajeynaynaa insha allahu inaa ay dhicin waxyaabihii hore u dhici jir waxaan rajeynaynaa insha allahu hantida ummadda inaad u ilaalisid si aad u ilaalin adig hantida jeebka kuugu jirta khayr badan baanu kaa rajeeynaa insha allahu waana ku kalsoonahay markaa gudoomiya cabdirasaaq insha allah halkaasaan kaga baxaynaa waxaana hadda insha allahu aad aad insha allah u imanaysaa garsooraha si uu kuu dhaariyo haddii aad la yidhaahdo waana mahadsantahay
isniinta dibna loogu dibna loogu celiyey in waxyaabo goluhu ay kumatigareeyeen lagu soo daro heshiiska waxaan samaynay waxaan ku daray waxyaabihii golaha uu soo jeediyey oo sida guddoonku noo dhiibay warqadaa ku badnayd ma aqaanma waxay ahayd minitiskii mid mid loo qaanqada kala soo jeedintii golaha iyo bay ahayd baan umalaynaya taas wixii ka soo baxay ayaan ku daray wixii erar ahaayoo qoraal ahaa ama sharciyan ahaana waa saxsaxnay qodobada marka aan saxsaxnay qof kasti waxaan umalaynaya inuu haysto kuwa bika
intii qodob oo maalinta dhaweyd halkan laga ishtiimiyeyna aanu insha allah sida hadda hortiina laga akriyey aanu wax badan ka soo bedelay cadaymaha rasiidada naloo keenay ee maalgashiga waxay ahaayeen kuwa ay noo soo gudbiyeen shaqadii difaylkooda iyo durstaagoodana ay u baahnayd wakti intaas ka badan oo oran karayay haddii la rabo in si dhaba loo xaqiijiyo in la tago goobihii qalabkaasi oolaayeen boosaaso garowe gaalkacyo laakiin runtii wakti umaanaan helin inaanu dul istaagno warqaddaa samariga ah oo iyagu ay noo soo gudbiyeen baa runtiina taal waxa weeye innagu waxaynu nahay xildhibaano ma ahayn inaynu waddanka waxa weeye wax riskay gelinayno qof muwaadina oo hanti waddanka gasho inaan hantidiisa aan ka baabiinayno laakiin waxaan leenahay inaynu xaqiijino wixii markaas laynoo keeno xaqiijintaas marka mararka qaybtooda waxay u baahanaysaa waqti aada u fara badan runtii haddee hadda waxa weeye waqtigaasi siyaabo weliba israafdaasi inoo ka dhacay oo markii horeeto maamulka xaggiisa aynu aynaan isla qaadan inaynu waqtiga inta ka badan aynu helo haatan waxa weeye golahay hortaala go-aanka gaaristeedana golaha iskale aad baa umahadsantiin asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
halkana waxaynu ku haynaa oo laydiin dhiibay waxa weeye waa infoosyadii maalgelinta garoomada oo iyaga waftigooda aynu codsanay saddexda garoon ee hadda ugu waaweyn ee ugu muhiimsan shaqaduna ay ka socoto shaqada aynu hadda gacanta ku hayna kuwa kalena insha allah way gaari doontaa haddii alla yidhahdo mudan ayaa noo fadhiista insha allah haddii alla yidhaahdo insha allah rashiidkan baynu u codaynaynaa si aynu u meel marino haddii ala yidhaahdo heshiiskan ah khidmadda garoomada afartan iyo kow mudane yaan baraynaa heshiiskaasi inuu meel maray golahana u dhaafay wixii taybirada ku jirana insha allahu iyo sixidana waan ka sixi doonaa guddida insha allahu haddii ilaahi ka dhigo iyo iyo hawlwadeenadu wixii yarba ku jira aada iyo aad baad umahadsantihiin
maamulka somalilan ayaa war ka soo saaray guddi uu warsalayay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi fadmaajo uu magacaabay oo loo xilsaaray wadahadalada soomaaliya iyo somalilan maamulka somalilan waxay sheegtay in guud ahaanba aysan aqbali doonin in la fadhiisto guddigan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi fadmaajo warsaxaafiid ka soo baxay xafiiska madaxweynaha somalilan ayaa u qoray sidatan guddiga uu shalay magacaabay madaxweynaha maamulka muqdisho nuxurka hawsha uu igmaday waxay ahayd laba qodob kuwaas oo kale ahaa in xal waara oo meerdhal ah laga gaadho tabashooyinka walaalahan somalilan waxa aysan qof mas-uul ah carabkiisa iyo camalkiisa iswaafaqsan tan iyo intii maamulka farmaajo talada dalkaasi soomaaliya uu qaatay waxa uu jumhuuriyadda somalilan kusoo qaaday weerar siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo mid duulamaasadeed taas oo markasta oo somalilan ay ka hesho taageerada mashaariic horumareed maalgelinta masadaha berbera iyo iibka xoolaha somalilanba ee duulamaadka sida awgeed isma qaadanayso ficilada cadowtanimada iyo tiraabka weedha ee uu ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku qaaday maamulka somalilan durba sidoo kale waxaa dhaliilaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya sanatare ka tirsan aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya waxayna sheegeen in uu been maray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya awood qeybsiga beelaha soomaaliyeed sanatare siciid xasan cusman oo ka mid aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadashay magaalada caasimada ah muqdisho ayaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ku eedeysay inuu dulmiyo qaar ka mida beelaha soomaaliyeed xildhibaanada waxay sheegtay in la baalmaray hanaanka awoodqeybsiga beelaha islamarkaasna qaar ka mida beelaha soomaaliyeed la duushay qoraas ay ka mid yihiin safiiro iyo sidoo kale awoodo kale ee waddanka ay ku lahaayeen
anigoo ah senator siciide xasan cismaan oo ka soo jeedo gocodka sanaag waxaan maanta idinka idinkugu yeeray in aada ila ummadda soomaaliyeed ila wadaagto waxa la go-anayo bini aadanku gocashadiisa waa inay dadku la wadaagaan gocashadaasayta oo aan rabo inaan idinla socodsiiyo dadkii mas-uuliyadda noo dhiibtayna ee dareemaan inaan anagu awooddii iyo waajibaadkeena gudanay oon dadaalnay laakiin haddii aan maaragtay madaxdii sare aysan diyaar u ahayn inay kula fuliso ay caqabada kugu noqonayso midda koowaad sanaag waxaan idinka idiin sheegayaa waa gobol aada u weyn oo dad soomaaliyeed degan yihiin xaqna u leh wixii baawar sheerina oo ay leeyihiin waxaa nasiib daro madaxweynuhu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaasho in uu dareemi waayo gobolka intaas la-eg oo uu hadda ka hor isagoo prime ministera oo uu kursigii wasiirka ay lahaayeen uu ka qaaday buu wasiiru dowlo siiyey ma garanayo madaxweynaha sanaag inuu maaragtay godobta ay ka galeen iyo waxa uu ka tirsanayo intay la eg tahay saas darteed waxaad garan kartaan in uusan diyaar u ahayn tii hadda uu madaxweyne noqdayna meeshiisu ka bilaabay muddo labada sano iyo barka uu xilka hayo waxaa la weydiinayay safiirkii mana uu ogolo inuu keeno meesha u beeshiisa isaga la leeyahay inuu laba safiir u magacaabay ayay weyla yihiin halkii kursi oo baawar sheerinka ahaa waxaad soomaali waxaad tiraahdaa maxamed cabdullahi farmaajo qabiil ma yaqaan wuu yaqaanaa soomaaliyay been yaa laidii sheegay wuu yaqaanaa maxay ku mutaysatay beeshiisa inuu laba kursi qaado sanaagna ay weydo kursigooda ay xaqa ulahaayeen inuu yaqaano qabiilkaasaa idiin sheegaysa marka limaa taquluuna maa laa tafcaluuna layiri waxa qofka bini aadanka ah xaqiiqada inuu sheegaa la rabaa madaxweynuhu hadda oo la joogo gobolka dhan dadkii deganaay iyo maamulkii iyo wixii guddigii uu saaray hadda uu shalay soo saaray kuma jiraan war isagaan idin rabin ee waxaad ogaataan inuusan idin rabin muddadiisuu dhammaysanayaa mooye inaad ogaataan inaan anagu raadinay oo geed dheri geed gaaban u kornay oo wax walba samaynay laakiin isaga uusan gobolka rabin dadkiina uusan u cadaalad falayn haddii la yiraa cadaalad buu ka shaqeeyaana wax jirta ma haddii la dhahaan inuusan cadaalad ka shaqeyn waxaad ku arkaysaan sanaag waxaan rabaa inay ogaadaan keliya dadkaygii inay ogaadaan shaqaday noo soo dirsadeen xaggeenna inaysan ka fadhina isaga ee uu ku fadhiyo baan idiin sheegayaa laakiin waxaan idin leeyahay idinla socodsiinayaa waxaan idinla socodsiinayaa haddii ay soomaali u dhan tahay muxuu ku muteysatay inuu isagana laba kursi helo annagana aan kursigeena weyno taasaad arkaysaa soomaali oo dhan baana dulan badan nala qabto waxaad ku qanacaysaan inuusan idin rabin madaxweynihii shalay aa udigay dam lahaydeen ood soo dhawaynayseen oo meel walba ugu soo bannaan baxdeen horta idinma rabo umana tirsanidin taas ku caloolfiyoobaad tan labaad waa dhibaato caam ah soomaali waxaan ka sugaynay madaxweynuhu midnimo soomaaliyeed baan ka sugaynay waxaan ka sugaynay maamuladii noo dhisnaa inuu noo sii hagaajiyo oo noo qurxiyo madaxweynuhu waa noo qurxin waa annaga ummaddaa nala qabto waxaad ku qanacdaan godobtaas dad badan baa nala qabo puntland maamulkeeda markii madaxweynehi markii hadda la dooranayo la dhisaayo faragelin buu ku hayay shacabka puntland awoodooda iyo dadnimadooda ku dhiseen dawladda ma aysa ma uusan rabin maaragtay sida wax noogu dhaceen oo quruxda badnaay inay wax noogu dhacaan ma uusan raalli ka ahayn qaybo dambe barnaamijka inta soo gaareen kusoo dhawaada xubintaad ku xisaha badnanta kalamaan dalku gaadu badanaa maxaa guddi isdabayaal maxaa la isgedinayaa war markii waagiu dilaacaa dadku hawl u baxaaye adinkoo dana sheegay misna daa la bistiinaa duhurkii alla keeno dood bilaasha gashaane kooxdiinaan war madayso madayaysantihiin duur galaashiisaana yidhi aad boqo maalin mudaa war danguuday ka hadlaane kalamaan ma dayaysna war dalkan hawsha loo hayo hadalkaa ugu weyn war dalkuguna dhex degano doomaahin wadeekan wadaba majar ma aha ilaahow dalka iyo dadkiihisa dawga wanaagsan fahabsiihi war anigu waxaan ducada eedda ku darsanayaa haddaad dulinka yaaciyo gugumaha duqoobiyo idil habar dugaag iyo inta baal ku duushaba aad u taldaleel maran dayac baa ku haystee dalkaygu nasiibka ducaduna xaq weeye allow dil ee ku dhali war dalku dirac ma weynine doqontaa ka badatay hadda yaa wax noo dira jaahilnimay ku daa intaay ma dadba doqone doqoni dibkaaba war ma taqaani heesta hanoga cayaarin dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska dumiyaa ileen doqoni calaf male war waxaa la yidhi hadba dabinka loo dhigo dad aan garanin waa doqon war aroor waa dilaacaba waxunbaa u diimane waxa guddi isdaba yaal dood maxaad ka haysaa dood kale ma hayne waxa guddi isdaba yaal midna laygu dari waa war dood anaa ka haye laba ka mida baadiyo waa ku jira warana may basiin lahaa baadiyo haddii lamada guddi laka dari may dheegi jiray hees laleeye raggii ma adiga ka haraye runtii ma aniga ka baqaye
warrabayaanu waxaan u malaynayaa ninkaa markii labada guddiba lagu darayey madaxweyne farmaajo iyo wasiir kharafaan aan iska warqabin marka waxa ii soo baxday inuu yahay oday nabad iyo nolol oo dhami ku kalsoon tahay war sheekadu saas ma aha ma garanina adinku nyaxaasha dow afka kula waayo dabada kula ma waayo ayay maaxiisootid waxaas waa la soo dhaafay war horaa waxaa loo yidhi ilmaha dayna edeb lahayn abootadooday wiil jabshaa war kabarmad baa tihiine guddiyada madaxa bannaan ee xiirxiiran xad ma laha dhowr guddiyuuna qofka kamid noqon karaa war kurburooga dhaga dhagankaas laha war war ma haysaana guddigii saxaafadda waxaa la yidhi shaqada waxay ku wey karaan inay dhintaan war shabaab dili miyaa si kale booska looguma helaaye waraa warkaan naga dhex gelinine naga dhegaysta annaga guddiyada la magacaabay guddiga dhabu heshiisiinta waxaa loo magacaabay soomaaliya iyo somalilan axmed madow ma ku jiraa guddiga dhabu heshiisiintana waxaa loo magacaabay galmudug jenaraal cidiid ma ku jiraa war jenaraal galaal kuma jireen naga dhegaysta hadal guddigii axmed madow u magacaabay doorashadana qodobo la yaab lahay soo saareen marka dalku waa guddi iyo heshiis iyo doorasho anigu dhabu heshiisiinta la sheegayo waxa ay ka dhab tahay oo si dhaba ugu heshiiyey waxaan ka arkay fahad iyo farmaajiyo khayr war dhabu ma heshiine danay ku heshiiyeen dhabtee waaye dharamaraaye maldhihi miya bar waxay tahay sidii mukalale ay jiibu dhawaaqdaya naw war gudhuyey sheekadiinu socon mayso dhabu heshiisiin wax jira maahee waxaa la isku ogaa wadahadal iyo in somalilan aqoonsigeeda la siiyo war waxa aad sheegayso sow kama horraysa marka hor in lagu heshiiyo waryaareen islaantanama guddiga noo magacawda may ku jirtaa gow ninkii walaaloo ku yidhaa walaal uroona la dhahaa warwar mahaysiin faysal calawaraa wuxuu yidhi sharif iyo xasan sheekha noo fiicnaa weligoodna maciishada nagalama dirin uu yidhi laakiin qoladan hadda joogto dhuuntay naga xidheen uu yidhi xarigiina waa kan weli badda taagan oo markabka saaran war faysal wuxuu yidhi haddaan rabna aan baahi u baabaanay waxaan haysana aan hub ku gadanno marka waxaan la yaabanahay cidda uu la dagaalamayo waryaada siyaasaddan wareersani saafka kama xishootiyo adisayla joogo waa sidaan u aragnaa badiiska hadiis bisleen baahigeygaan ku baxaa war shirkii g aid ee hobyo ka furmay xaaladiisu xaggay maraysaa war g aid iyo hobyanaha meel isugu keena war shirka hobyo ha ka badan sheegine waa h five war shirka hobyood waxaa isugu yimid raggii suugga ku labisa jiray oo suud ku labisan war suugaggii ma ka soo tageen war shirka hobyo markaa la furay waxaa la wixii heesa wadaniha laga qaaday war nimankii suuga kala bisadaaye hoob haanat ayin waa aad aleeneere isbug may kurrudoon walyoosheeneen war war ma haysiine khayra waxuu yidhi xilligii bunduqa lagu faani jiray waa dhammaaday hadda waxaa la joogaa xilligii maskaxda lagu dagaalamayay hayay ciidankiisu ma ulaysiteen nooyow anigu hili khiliq kale ma rabe wax iga dhegaysta war annagu waan aahir ma rabne wax la imow hadduu labadii ururoodna dhibay khayra ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsaday khayre galmudug waa ka adkaado farmaajaa laga rabaa jubbaland inuu ka adkaado war ani warsiin sheege lamadaas tishaagdib koonfur galbeed besa ka adagyiin hoobiyo mawelayin foy kismaahinseedeen waa kasa war galmudug iyo jubbaland waxay isaga mid yihiin dooni mayno iyo awowgii lagub yeeli mayno yaa hir shabeelaba waatii sidii la raba la yeelay maxaa looga baqa kuwa war ishiis laga arke a ushiisa lagu tumaa la yiri warna miyow qodobada guddiga doorashada ee ahmed midoowaha saareen shuruudo la fuliyi karo mabaeba waana weliba islahaa lankanka horeo qodobadaas gobadayaan wasiir omaaru qila afka yaalayoon gaashow allow naga salaamaayeel war musharaxiintii duurjooga ahayd ee jubbaland waxay dhaheen waxa axmed madoobe guddigiisa ay dhodhoobeen maba nuqusayaan madaxweyne kalaana ku dhawaaqeen oo duurjooga war musharaxiinta bar ka mida axmed madooba soo sharaxay baa la yidhi waryaalahan qoladiinan gudhuuba ee afar iyo labaatankii saacays haysataa miyaanu aqoonsi ka sugaynaa wariga gudhunin artoy gooska biyansilka siiriyaada mid walna weyn la yidhahday mid gudhuu la yidhahday iskugu biireen warowdhagow berigaa tiraadeen waa goonnay ayaa nin odaya hadlay wuxuu yidhi waqooyi lama baabuuraan nooga timid halqaadow sidiye halna qaxootiyow sidiye now jowbow waar qaranka somalilan camba qurme laguma haysan karo war gobolka bow bow sida waxna haystamaa u xiista war reer kalmaanow madaxweyne xaaf meel ku sheega khayra hadduu galmudug ka qabsaday asna maa xamar ka qabsada
barnaamijku intaasay ku dhan yahay tan iyo kulan dambe nabad hada shacabka soomaali meel kasta ku sugan tihiin
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahay dad wilaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahay dad wilaaqay noqotee dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad wilaaqay noqotee dayn dambe toon dib u bixiyaan ka dardaarme hadikoonay dad laaqay noqote
Thank you.